بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وحن كده حجرني في سورة الحجرات آيادا هي آيادا كدن بيسه allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaga warramayaa haddii dadka mu'miniinta ah oo muslimiinta ah dagaal uu dhexdooda dhaco in laga doonayo awliyaa'ul umuurka in ay arrintaa ay soo dhex galaan oo dadkaas ay islaax dhexdooda dhigaan oo cadli ay ku heshiisiiyaan haddii ay midood aqbasho tan kalena diiddo awliyaa'ul umuurka dadka muslimiinta madaxda u ihi inay xukumka ilaahay ku soo celiyaan oo la dagaalamaan ayaa la farayaa hadday soo noqdaan inaanan dib loo raacin ee markaa kabacdina cadli lagu maaragtay lagu kala xukumo oo diinka ilaahay lagu dhaqo ayuu rabbi uga warramayaa waana lays-amriyo dadka mu'miniinta buu allah amrayaa wuxuu leeyahay muminiinta muslimiinta unbaa walaalo ahee dhexdooda labada qof oo allah rumaysan shayddaanku xumaan uu dhexdooda yeelay heshiisiiya baa la leeyahay arrintaas ayaan arkaynaa wain taa'ifataani wain iqtatala hadday dagaalamaan taa'ifataani laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniintii ka mid ah dadkii muslimiintu allahi rasuulkiisa rumeeyey ka mid ah iqtataluu hadday dagaalamaan fa aslixuu heshiisiiyo wanaajiya baynahumaa dhexdooda wixii ahaa wixii xumaaday hagaajiya yacni islaaxiyo oo heshiisiiya baa loo jeedaa haddii marka heshiiska mid ay aqbasho tan kale ay diiddo allah wuxuu leeyahay fain baqad haddii ay gardarooto oo gardarro ay la timaado ixdaahumaa labadii taa'ifa midkood labadii kooxood middood cala alukhraa tan kale ay ku gardarooto oo ay dulmiso gardarro la timaado sulxigii iyo heshiiska ay diiddo faqaatiluu la dagaalama mu'miniinta awliyaa'ul umuurkii baa lala hadlayaa allatii daa'ifadii iyo kooxdii tabqii gardarootay oo gardarrada la timid la dagaalama xataa tafii'a ilaa ay ka soo noqoto oy uga soo laabato ilaa amriillaahi allaah amarkiisa ilaa ay uga soo noqoto la dagaalama fa in faa'ad haddii ay soo noqoto marka oo amarkii allah ay u soo laabato kooxdii dulmiga samaynaysay allah wuxuu leeyahay fa aslixuu islaaxiya oo wanaajiya baynahumaa labadii daa'ifood dirirtay dhexdoodii heshiisiiya bilcadli cadaalad ku heshiisiiya cadli ku heshiisiiya wa aqsituu cadaalad sameeya oo cadli u fala jawr iyo dulmi ha samaynina waa tii idinka aad la dagaalanteen ha orannina ee cadaalad u sameeya weeyaan inna allaha alleh yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeyaoo cuduusha ah caadiliinta ahoo xukumkooda cadaaladda ku sameeyo cidda ay madaxda u yihiinna cadaalad u sameeyo kuwaa ayuu rabbi jecel yahay subxaanahu wa tacaala innama almu'minuuna mu'miniinta unbaa ikhwatun walaalo ah ayaga unbaa walaalo ah walaalnimada dhabta ihi waa ukhuwat liimaan iimaanka yani maaragta lagu walaaloobo taa ayaa walaalnimada dhabta ahay weyaan ee fa aslixuu hagaajiya bayna akhawaykum oo islaaxiyo heshiisiiya wey wixii xumaaday dhexdooda oo shayddaanka uu halleeyey hagaajiya bayna akhawaykum labadiinna walaalaha hee dagaalamay heshiisiiya oo cadli ku heshiisiiya weyaan wattaqu llaaha allana ka cabsada oo waxaad uga baqdaan inaad jowr samaysaan ama cadaalad aad samayn weydaan ilaahay uga baqa subxaana wa tacaala lacallakum waxaad mudan tihiin ama lacallakum waxaa la arkaa turxamuuna in laydin naxariisto in laydiin naxariisto darteed u sameeya taqwada ilaahay alla ka baqidda la imaada cadaaladii iyo islaaxiina walaalihiin islaaxiya weeyaan aayaddaa marka sababta ay ku soo degtay markay mufasiriintu ka warramayaan waxay yidhaahdaan xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim saxiixenkooda ay ku soo saareen wakadalika imaamu axmed fii musnadihi uu ku soo saaray xadiidu anas ibni malik radia allaahu canhu ayaa anas baa wuxuu leeyahay qiila lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam nebigaa waxaa loo yidhi low atayta cabdallaahi bni ubay haddaa u tegi lahayd cabdulaahi bni ubay oo maaragtay soo ziyaaran lahayd way fiicnaan lahayd maxaa yeelay ra'iisu qowmin buu ahaa oo qoladiisabuu nin madaxa u ahaayo oday ahaa weeyaan haddii aad soo ziyaaran lahayd way wanaagsanaan lahayd nebiga warkiiba wuu yeelay wuxuu leeyahay anas faintalaqa ilayhi nabiyu sala allahu calayh waali wasalam warakiba ximaara nebiga dameer buu fuulay gurigii cabdulaahi ibnu ubaya ou deganaa ayuu aaday inuu soo siyaarto waintalaqa almuslimuuna yamshuuna saxaabadiina qaar baa raacay muslimiintii nebigay raaceen ayagoo lugaynayo maxaa yeele dhulka dhul wuxuu ahaa dhul carasaylo la yidhaahdo ahaa oo carrada dhanaanka ah ayay ahayd weeyaan markuu nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam oo cabdulaahi ibnu ubaya uu tegey ayuu aflagaada nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam nebigu soo siyaartay buu aflagaadeeyey wuxuu ku yidhi ilayka cannii fawallaahi laqad aadaanii riixu ximaarik riixu ximaarik wuxuu yidhi iga fogow nebigu ku jeedaa dameerkaada urkiisaa idhibaye or dameerkaa saarantaa idhibaya iga fogow buu ku yidhi arrintii markuu yidhi saxaabadii rag ka mida ayaa arrintaa ka xanaaqay oo ka carooday nin ansaartii nebiga ka mid ahaa wuxuu ku yidhi wallaahi la ximaaru rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam atyabu riixan minka buu yidhi dameerka nebiga kaa udeeg badan buu yidhi adiga kaana caraf badan buu yidhi hadalkaasuu ku yidhi markuu saa yidhiba cabdulaahi bnu ubayna dad kaleo kooxdiisii u caroodeen saxaabigiina rag kalea la saftay meeshiibay marka waxay bilaabeen dagaal inuu ka bilowdo oo isdilaan markii dagaalkii oy maaragtay yacni ay isla dhaceen ulihii iyo gacanta iyo kablasku tuura iyo markii arrintaa ay gaartay ayuu allah subxaana wa tacaala aayaddan soo dejiyey oo dadka lagu kala saarayo sababtaas ayay maaragtay mufasiriintu ay sheegaan weeyaan sababkaasi kusoo degtay dhaar waxay doontaba ha ahaato sababta ama tan ha noqoto ama kayrkeed ha noqotee aayaddu waxay ka warramaysaa haddii laba kooxoo muslimiin ah ay dagaalamaan yacni laba qabiilaa dirirtay laba xisbi baa dagaalamtay muslimiin baa laba kooxood baa dagaalamay waxaa lala hadlaya dadka awliyaa'ul umuurka ah dadka madaxda muslimiinta u ah inay arrintan soo dhexgalaanoo heshiisiiyaan qoladii heshiiska diiddo inay la dagaalamaan ilaa xukumka ilaahay iyo cadaaladda ay u soo noqdaan in la kala xukumo ay aqbalaan haddii ay aqbalaan haddii ay aqbalaan wax loo raacan maayo waa taa weeyaan waxaa la mida oo aayaddu ay ka warramaysaa qolo la yidhaahdo albuqaat la yidhaahdo dadka buqaada la yidhaahdo waa qolada koox baa maalan ninka muslimiinta madaxda u ahi dadka muslimiinta qofka madaxda u ahe madaxweynahoodiia bay ku kacayaan qoladaasna buqaada la yidhaha waa qolo show ka leh oo awood leh weeyaan guruub is-arursaday oo jabhad noqday oo xoog leh yaa waxay rabaan aacadii ninka madaxda muslimiinta madaxda u ahaa aacadiisii bay ka baxeen aacadiisa markay ka baxaan ayaga oo tawiil sheeganaya waxay tawiilsanayaanay leeyihiin imaa inuu yahay ninka waa aalim jawr buu sameeyaa dulmi buu sameeyaabay leeyihiin ama waxayba ku tuhmayaan kufri bay ku tuhmayaan laakiin waa tuhune wax cad ma aha sideedaba waxaad ogtihiin caqiidada ahlu sunna dadka ahlu sunnaha madhabkooda ay ku tagaan waxa weeye ninka muslimiinta madax u noqdaa haddii uu jaa'ir yahay xataa oo cadaaladdarro uu samaynayo oo dadka uu dulminayo marba hadduusan gaal ahayn inaanan lagu bixi karin lana dagaalami karin asalku waa sidaas weeyaan ama dulmi ha sameeyo jawr ha sameeyo marna lama ogolo in lagu kaco maxaa yeelay waxaa loo diido arrintaasi waxa weeye markii lagu kaco jawrkiisa hadduusan kaafir ahayn hadduusan kufrinin oo kufri bawaaxa uusan la imaanin sababtu waxa weye loo diidayo mafsado ka weynaa imaanayso mafsado ka weynin badan markii ninkaa lala diriro oo asaguna dagaalamo ila dowladdu waa xoog buu leeyahay waxa maanta caalamka ka socdoo kale waxa waaye mujtamacii iyo amnigiibaa faraha ka baxaya jiritaankii ummaddaasoo dhan baa baaba'ayso yacni dadka dad barakacay wax dhintay wax la laayay wax cararay wax dhaawacmay shidda iyo balaaya imaanaysa weeyaan marka sidaa darteed marna lama ogola walidaalika ayay culummadu waxay soo guuriyaan ijmaac inay tahay taxriim inuu xaaraam yahay imaamka jaa'irka ah ee aalimka ah oon kaafirka ahayn ee muslimka inaana lagu kici karin waa ijmaac culummada in badana soo guuriso sheikhulislaam ibnu taymiya soo guuriyo kitaabkiisa minhaaj sunna waxaa soo guuriya alimaam nawowi kitaabkiisa sharxu saxiix muslim culummadoo dhan baa ijmaacain badan culummada ka mida ijmaaca soo guurisa weya marka in qoladaas buqaada ah marka ay ninkaas xaakimkaahee jawrka ay ku tuhmayaan ay ku kacaan qoladaas buqaad baa loo yaqaana kuwaasoo kalena qofka madaxda ah ee muslimiinta madaxda u ihi waa inuu la dagaalamaa ilaa xukunkiisa uu kusoo celiyo waa loo ogolya yani qitaalu buqaat baa la yidhaahdaa kutubtana waa lagu wada qoraa waa in xukunkiisa uu ku soo celiyo xaqu u leeyahay imaamka inuu la dagaalamo marka qoladaas ama buqaada ha noqdeen ama laba qoloo dirirtay ha noqotee aayaddu arrinkaas ayay ka warramaysaa weyaan wain aa'ifataani min almuminiina iqtataluu haddii laba kooxood wain aa'ifataani yani wain iqtatala aa'ifataani wey laba kooxood hadday dagaalamaan oo min almu'miniina mu'miniintii ka mida iqtataluu ay dagaalamaan wuxuu allah leeyahay marka ugu horrayso fa aslixuu baynahuma heshiisiiya dhexdooda dadka walaalaha ee dagaalamay wixii ka xumaaday ha la hagaajiyo taasaa la rabaa marka ugu horrayso waa in dulmigay sheeganayeen nimankan iyo jawrkay sheeganayeen iyo cadaaladdarradii waa inuu imaamkii ninkii madaxda ah uu zuuliyo oo yidhaahda dulmigii waa lidinka dayni yacnii hadday buqaad yihiin dadkii kale soo ma aha qofba qofka kale inuu insaaf ku sameeyo oo islaax dhexdooda uu galo ayaa la rabaa weeyaan hadday marka diiddo fain baqat ixdaahumaa middood haddii ay gardarooto cala alukhraa tan kale ay ku gardarooto oo ay dulmiso markii la islaaxiyo dabadeed ay diidda sulxigii faqaatiluu la dagaalama allatii tii tabqii gardarootay oo dulmiga samaysay wliyaa umuurkii baa lala hadlay idinkana la dagaalama xataa tafiia ilaa ay uga soo laabato ilaa amrilaahi alla amarkiisa ay uga soo noqoto fain faa'at haddii ay soo noqoto oo amarka ilaahay ay u soo noqoto yani fain faa'at ilaa amri illaahi wey sulxiga ay aqbasho faaslixuu baynahuma bilcadl faaslixuu islaaxiyo heshiisiiya baynahumaa dhexdooda bilcadli cadaalad ku heshiisiiya buu allah subxaana wa tacaala leeyaha wey aayaddaa marka waxaa la leeyahay waxaa laga qaadanayaa dadka ayagoo muslimiina inuu dagaal ka dhex dhici karo hadday dagaalamaan ayagoo muslimiina ay dagaalamaan oo shaydaan isku diro waa kufaar lama odhanayo maxaa yeele waa macsiyo waay qatliga iyo dagaalku waa macsiyo wey macaasidana dadka ahlu sunnaha kuma maaragtay kuma gaalaysiiyaan dadka haddausan macsiyada xalaalaysan laakiin hadduu macsida xalaalaysto waa ku gaaloobaya diinka uga baxaya laakiin hadduusan xalaalaysan mujarad macsiya ay tahay macaasida dadka laguma gaalaysiiyo dadka macaasida dadka ku gaalaysiiyo oo hadduu zaani zina la yimaado saariq hadduu sariqo la yimaado qaatil hadduu qatli la yimaado waa kaafir dadka yidhaahdo waxa weye waa dadka ahlubidaca ah sida khawaarijta iyo kuwii raacay oo muctasiladii waxa la midka ah afkaartoodaas qof wata weeyaan imaa inuu khaariji yahay oo khawaarijta arrinta qabto wa imaa muctasili inuu yahay waa dadkaas acmaasha macaasida dadka ku gaalaysiiyo ama ahlu sunnuhu dadka kuma gaalaysiiyaan weeyaan aayaddan marka ibnu jariir atabari raximahullahu yani laba riwaaye buu leeyahay riwaaye wuxuu ka warinayaa cabdulaahi bni cabbaas riwaayada kaleetana wuxuu ka warinayaa yani maaragtay cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam ayuu ka warinayaa riwaayada horeo cabdulaahi bni cabbaas aayaddaa marka uu ibnu jariir itabari uu ka soo guuriyo wuxuu leeyahay faina allaha subxaanahu amara nabiya sal allahu calayh ali wasalam walmu'miniin allah wuxuu amray nebiga iyo dadka mu'miniinta ahaa ida iqtatala taa'ifataani min almu'miniin laba kooxoo mu'miniinta ka midii hadday dagaalamaan an yadcuuhum ilaa xukmi illaahi inuu mu'miniintii iyo imaamkoodii ou ugu yeenebiga iyo mu'miniintii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniintii inay ugu yeeraan labadaa qolo yacni xukumka ilaahay inay ugu yeeraan markaa wayansifa bacdahum min bacdin qaarkood qaarka kale cadaalada ugu sameeyo kala saaro ou kala xukumo fain ajaabuu xakama fiihim bikitaab illaah xataa yansifa almadluuma min aaalimi haddii ay aqbalaan oo labadii taa'ifaba xukumka ilaahay ay aqbalaan markii loo soo jeediyo wuxuu ku kala xukumaya kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ilaa kan daalimka ahaa madluumkii la dulmiye looga gargaaro madluumkaa loo gargaari daalimkiibaa looga gargaaraya weyaan markaasuu wuxuu yidhi cabdulaahi bni cabbaasba hadalka wato wuxuu leeyahay faman abaa minhum labadaa taa'ifo mid ka midii haddii ay diiddo middood ay diiddo an yujiiba inuu ajiibo oo xukumka ilaahay ou aqbala hadduu diido fa huwa baaqin waxaa magacaasaa la siinaya waa baaqi baa la leeyahay mar hadduu baaqi noqdo wuxuu yidhi fa xaqun calaa imaami almu'miniina mu'miniinta qofka madaxda u ahe madaxweynahooda ihi waxaa waajib ku ah an yujaahidahum wayuqaatilahum inuu ku jihaado oo la dagaalamo xataa yafii'uu ilaa amri illaah ilaa amarka ilaahay ay u soo noqdaan wayuqiruu bixukmi illaahi alla xukumkiisana ay qiraan ilaa joogkadooda inta la jebiyo amarka ilaahay ay u hoggaansamaan ayaa lala dagaalamayaa weeyaan qoladaas waxa weye waa riwaayada ee cabdulaahi bni cabbaas ibni jariir itabari uu ka soo guurinayo riwaayada cabdiraxmaan ibni zayd ibni aslam iyadana sidoo kale unbuu wuxuu leeyahay imaamka muslimiinta weeye qofka la dagaalami karo laba qabiilo markay diriraan qabiilo kale inay tidhaahdo aan iskugu tagnaa ilaahay yidhi fitna kasii dhalanayso looma jeeda taa dadka lala hadlay waa wliyaa lumuurka wey lanna cabdulahi bni cabaas muxuu yidhi fa xaqun calaa imaami lmuminiina muminiinta madaxda axadka uu ihi oo imaamkooda ah waxa waajib ku ah an yujaahidahum wayuqaatilahum inuu asagu la dagaalamo ciduu doonaba ha kaxaysta asaga ciduu doono ha wata weeyaan riwaayada kale wuxuu leeyahay cabdiraxmaan bni zayd bni aslam hada amrun min allahi amara bihi alwulaata ka hayati ma takuunu alcusbatu bayna almuslimiin waa amar ilaahay subxaana wa tacaala oo amraya dadka madaxda ah wulaat alumuurka si muslimiinta wadajirkooda oo u socdo ay dad wadajiro u noqdaan markaasuu yidhi waamarahum an yuslixuu baynahuma wuxuu allaah amray owliyaa lumuurkii labadii dirirtay inay heshiisiiyaan fain abow haddii ay diidaan fain abow hadday diidaan qaatala alfi'ata albaaqiya xataa tarjica ilaa amri illah qole hadday diiddo qolada diiddo la dagaalamaya ilaa amarka ilaahay subxaana wa tacala ay kaga soo noqdaan faidaa rajacat aslaxuu baynahuma hadday soo noqdaan waa islaaxinaya waa la heshiisiinay weeyaan markaasuu wuxuu yidhi waahbarahum wuxuu u sheegay ana almu'miniina ikhwatun faaslixuu bayna akhawaykum markaasuu wuxuu yidhi hadalka asagoo soo sii wataa qaala walaa yuqaatilu lfi'ata albaaqiyata ila alimaamu yani hadalkaasuu yidhi alfi'at albaaqiya qoladaas yani dulmiga la timi yay tahay cidda la dagaalamayso cid la diriri kartaa ma jiro ilaa madaxweynaha muslimiinta mooye qof kale oo la dagaalami kartaa ma jiro weyaan walidaalika imaamu lqurtubi isagana wuxuu ku waranaya fii tafsiirihi markuu arintan ka waramayo masaa'il fara badan buu masaladan uga waramaa marka mas'alada toddobaadba wuxuu leeyahay ida kharajat cala alimaami alcadli khaarijatun baaqiyatun walaa xujata laha haddii imaamka caadilka ahi ay ku kacdo qolo aan waxay xuja haystaan la arag ay la dagaalamaanoo jabhad ku noqdaan shardi maaha caadilka xataa wain kaana jaa'iran jaa'irba daalimba ha noqdo waa la mid weeyaan qaatalahum alimaamu bilmuslimiina muminiinyani imaamkii muslimiinta ayaa isagoo wato muslimiintii dhammaantood isagoo wato kula dirirayaa buu yidhi qaatalahum alimaamu bilmuslimiina kaafa muslimiinta dhammaantood isagoo wataba qoladaas la dagaalamaya jabhadda ku noqotay weeyaan aw man fiihi kifaaya ama qolo awood laho wadan karo ciidan ou haysto oo awood laho iska dhicin karto daacadi ku soo celin karto ayuu kula dagaalamaya wayadcuuhum qabla dalika intuusan la diriirin uusan dagaalka ku qaadin waa inuu ugu yeero ila altaacati waaldukhuuli fi ljamaca inay aqbalaan taaca la yimaadaan oo taacadiisa ay aqbalaan jamaacat lmuslimiin inay ku soo noqdaanoo aysan dad maaragtay buqaad ahoo gooni u baxo inaysan noqonin fain abow hadday diidaan min alrujuuci waasulxi hadday inay soo noqdaan iyo heshiiska midna ay diidaan quutiluu waa lala dagaalamayaa buu yidhi walaa yuqtal markii lala diriro dagaalkooda dagaalka gaalada waa ka duwan yahay ma ahan kufaar ma aha gaalnimo loola dirirmaya leanna waa muslimiin wey wuxuu leeyahay walaa yuqtalu asiiruhum kooda lasoo qafaasho markii lala dagaalamo la dili maayo lama ogolo in la dilo walaa yutbacu mudbiruhum mudbiruhum kooda cararo la cayrsan maayo baynamaa gaalka la cayrsanayo laakiin isaga lama cayrsan karo lagama daba ordi karo walaa yudafafu calaa jariixihim kooda la dhaawaco laysma raacsiin karo lama ogolo in laisraaciyo waa la dawaynayaa maarata ilaa uu ka bogsoodo walaa tusbaa daraariihim caruurtoodana iyo haweenkoodana lama soo qafaalan karo waa muslimiin wey lama ogolo in la adoonsado lasoo qafaasho looma ogolo weeyaan walaa amwaalahum maalkoodana lama ogolo weeye in la qaato haniimo waay in la yidhaahdo xoolahooda sax ma aha weeyaan marka dhaqankaas ayay leeyihiin ayaa dadka lagula mucaamaloonaya weeyaan hadday soo noqdaan marka allah wuxuu leeyahay fain faa'at faaslixuu baynahuma bilcadl cadaalad marka hadday soo noqdaan ku heshiisiiya baa la leeyahay waaqsituu cadaalad sameeya oo cadli la imaada aqsada markaad tidhaahda ficilkaasi oo aad afar xaraf ka keento min aqsada oo rubaaciya bimacnaa cadala baa loo jeedaa fulaanun aqsada fulaanun haddaad tidhaahdo waa bimacnaa cadala baa loo jeedaa amaa haddaa bimacnaa qasada oo ulaaiya a ka keento saddex xarafah qasado oo saddex xarafa haddaa ka keento waa bimacnaa jaarow dulmi buu sameeye wey jawr ayuu la yimid bay noqonaysaa hadda ficilku waa rubaaci min aqsada buu ka yimid weeyaan wa aqsiduu cadaalad sameeya oo cadli u sameeya maxaa yeelay ina allaha alleh yuxibbu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda sameeyo yacni oo naftoodana cadaalad ka sameeyo xugumka ay ridayaan cadaalad ka sameeyo dadka ay madaxda u yihiinna cadaalad u sameeya kuwaas rabbi waa jecel yahay subxaanau wa tacaala allah subxaana wa tacaala waa jecel yahay sida nebigeennaba uu noo sheegay xadiidka imaamu anasaa'i fii sunanihi oo ku warinaayo oo cabdulaahi bni camar bni caasna uu ka warinayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almuqsituuna cinda allahi yowma alqiyaama calaa manaabira min nuurin cala yamiini alcarshi dadka cadaaladda sameeyo oo dadka inta madax u noqdo ama qudaada ah ama madaxda noqda ee raciyadooda cadaalad u sameeyo allah agtiisa markay qiyaamaha tagaan waxay leeyihiin mimbaryaal bay leeyihin manaabiray leeyihiin oo ayaga nuur ah ayay leeyihiin oo carshiga dhankiisa midig jirto على يمين العرش أي إلهي جاية منابرتها سلسار يا إليه ويا مركز النبي فسر واكو وكواسي الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا وذاتك عدالة كسمي حكم كوذا cadaalada u sameeyay ahalkooga cadaalada u sameeyay cid alla ciday madax u yihiin oo dhanba cadaalada u sameeyo waa kuwaas buu maaragtay allah subxaanahu watacaala yani xadiidkaas nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay weeyaan marka waa darajo weyn wey markuu qofku cadaalad sameeyo ilaahay agtiisa darajo weyn buu ku leeyahay weeyaan إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون مؤمنين إخوة أيقا ولا لأه أيقا أمبا ولا لأه إنما بالقليو أداة حصرنا ليرهدا أخوة ضنب وحيكو كوبانتهي مؤمنين تأمبيكو كوبانتهي ويا مؤمنين تكليها ولا لأه arintaasna yaani markay culimadu fasirayaan waxay leeyihiin Sheikh Maxamed Al-Amin Shinqiti rahimahullah markuu fasiray wuxuu leeyahay ukhuwadan loo jeedaa waate walaalnimada waate hadhihi al-ukhuwa allati athbata Allah jalla wa ala fi hadhihi al-ayati al-karimati lil-mu'minina waxa way lil-mu'minina ba'dihim lil-ba'd li-ba'd الله أخوذان أو أسغي آيات دحليد أو كسغيو مؤمنين تقاركود قارك كالإني ولا ليهن أو أسغاهي وحوليها هي أخوة الدين للنسب walaalnimada xagga diinka wey ee midda wada dhalashadaahi ma aha maxaa yeele nasabka hadday laba diimood laba kala qaataan walaalnimadoodii waa go'day soo maaha muslim oo noqda kan kalena gaal noqdo walaalnimadiisa adduunkay ku egtahay ma soconayso adduunka dhexdiisayna isku dhexlaynin labada walaalaha midna gaal uu yahay ka muslimkaana dhaxli maayo gaalkuna dhaxli maayo weeyaan الإمام القرطبي وحوليه وأخوة وحوليه أخوة الدين أثبت من أخوة النسب ولا لماذا حق دينك ويكحوق نما بدنتها ويكأدكتها وينكسوق ناشا بدنتها ولا لماذا حق النسب كأهوية محايا لي فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين walaalnimada nasabka ahi diinka markii lagu kala tago way go'daa oo mid soconaysa maaha wauquwat diini laa tanqaticu bimukhalafati annasab laakiin walaalnimada diinku way jiraysaa nasabkoodii ha kala tagsanaado laba jinsi ha noqdeen marba hadday walaalo muslimiina yihiin waa jiraysaa walaalnimadeedii wey walidaalika wuxuu leeyahay sheekh naasir sacdi isagana wuxuu odhanaya markuu aayadda fasirayo haadaa caqdun caqadahu allahu bayna almu'miniin waa caqdi iyo maaragtay allah xiray muuminiinta dhexdooda arrin uu ku xiray weeye oo caqdi ah iyo maaragtay oo heshiisiin uu ka dhigay weeye annahu idaa wujida min ayi shakhsin haddii la helo qof kastaaba kaana fii mashriqi alardi wamaghribiha yacni qof ku nool kaana fii mashriqi alardi wamaghribiha yacni qof haddii la helo bari ku nool iyo mid galbeedba ku nool haddii laga helo aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir hadduu iimaankaas uu la yimaado allah iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo malaa'igta yowma alaakhiro mid rumaysan uu yahay fainahu akhun lilmu'mini waa walaal oo walaalkiisa kaleeto mu'minkaaba walaal u yahay weeyaan أخوة توجب أن يحب له المؤمنون ما يحبون لأنفسهم ويكرهون ما يكرهون لأنفسهم ولا لما واجبين يسو إنه ذاتك مؤمنين تا وحي نفتوذ أجعلهم ولا لهذ أجعل هذا waxa ay naftooda u nacab yihiin walaalahood inay u nacaan yacni ukhuwada loo jeedo ukhuwatu diin wa midda nasabkaahi ma aha wey ayaga unbaa walaalo ah wey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam jasad waaxid uu ka cabiray mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wataraxumihim watacaatufihim mathalu ljasadi hal jir oo kale buu la mid yahay ida ishtaka minhu cudwun tadaca lahu saa'iru ljasadi bilxuma wasaar yacni hadduu jirka qayb ka mida ay xanuunsato inta kale way la soo jeedaa mu'miniintuna sidaas oo kaleeto weeyaan iimaankaas way wax walaaleeyo weeyaan innama almu'minuuna mu'miniintii ikhwatun walaalo weey ee fa aslixuu heshiisiya bayna akhawaykum walaalihiin dhexdooda heshiisiya oo shaydaanku uu maaragtay dhexdooda halleeyey wuxuu ku halleeyey heshiisiya buu rabbi leeyahay islaaxiya wattaqu allaha allana ka cabsada oo waxaad uga baqdaan yacni wuxuu idin amray oo islaax bayna annaasa cadaalad inaa ula timaadaan oo dadka heshiisiisaan oodan jowr samaynin lacallakum turxamuun in laydin naxariista darteed ayaa sidaa u yeelaysaan weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa yashar qowmun min qowmin casaa an yakuunuu khayran minhum waa aayaddii afraad ee dadka muminiinta sifatuliimaan loogu naadinay loogu dhawaaqayay yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa yaskhar yuusan jeesjeesin qawmun rag min qawmin rag kale yaynan ku jeesjeesin oynan xaqirin casaa waxaa la arkaa an yakuunuu inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesayo almahzuu'u bihim kuwa lagu jeesjeesayaahi inay noqdaan khayran kuwa khayr badanoo wanaag badan minhum kuwan haaji'iintaho jeesjeesayo ay ka khayr badan yihiin baa la arkaa walaa nisaa'un haweenna yayna jeesjeesin min nisaa'in haween kale yayna ku jeesjeesin oynan xaqirinayso liidin casaa waxaa la arkaa an yakunna inay ahaadaan haweenkii lagu jeesjeesayey khayran kuwa wanaag badan oo khayr badan minhunna kuwa jeesjeesaya ay ka khayr badan yihiin baa la arkaa walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum naftiinna ha ceebaynina lamsi ha ku samaynina yacni ha la imaaninina naftiinnina ceebaysaan iska ilaaliya walaa tanaabasuu ha iskugu yeerina ha iskugu wicina bilalqaabi naynaasaha xunxunka ah ha iskugu yeerina naynaasta xunta ihi ha iskugu wicinina baa laleeyahy oo qaarkiin qaarka kaliyousan ugu yeerin bi'sa lismu lfusuuqu bi'sa waxaa xumaaday alismu lfusuuqu isimkii magacii faasiqnimada lahaa sheegitaankiisa qofka mu'minka lagu sheego ayaa xumaaday bacda aliimaani markuu alla rumeeye dabadeed in lagu sheego magac faasiq ayaa shay xun ah weeyaan waman lam yatub axadka aanan ka soo laabanin arrintaas waxyaalaha laga reebay oo xunxunkaa qofka aanan ka joogsanin dadka aanan ka istaagin fa ulaa'ika kuwaasi hum ayaga addaalimuuna kuwa naftooda dulmiyey ah oo amarka ilaahay inay diideen amaryacni naftooda ku dulmiyey weeyaan aayaddan waxa weeye allah subxaana wa tacaala mujtamaca muslimka ahe akhlaaqdooda in la tahiro la rabo ayuu waxyaalo akhlaaq xunxun ay samayn jireen iyo dhaqamo xunxun ayuu rabbi kaga reebaya tan koobaad waxa weeye waxa la yidhaahdo yani alistiskhaaru sukhriyada waxa la yidhaahdo qofka inuu qofka kaloo muslimkaa walaalkii ou liido ayaa laga ilaalinaya taa waa midda koobaad wey tan labaad waxa weeye lamsiga oo ceebaynta qofka qofka inuu ceebeeyo oo cuyuubtiisa ou tatabuco raarraadiyo midda saddexaad waxa weeye atanaabusu bilalqaab naynaasaha xunxunka in layskugu yeero marka istiskhaarka iyo sukhriyada marna waxa weye waa waxay ka timaadaa aslan haddaa aragto istiskhaar qof muslima qof liidaayo oo qiimihiisa maarata nusqaaminaya qadarkiisa waa qof ou kibir ku jiro wey axadaan kibir ku jirin kama yimaado maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu kibirka noo sharxayay wuxuu ku tilmaamay bataru lxaqi wa khamtu nnaas xaqa oo laiska weynayo lagu qooqoo la diido iyo dadka oo la xaqiro marka qof dadka xaqiraya markaad aragto waxa ka keenay taxqiirka waa kibir wey waa isla weynin weeyaan arrintaas ayaa ka keentay weye marka marna istiskhaarka iyo sukhriyada lama ogola waa shay mamnuuca waana dhaca oo maal bani aadamka waxaad arkaysaa ninka haddii xoolo ilaahay siiyo waxaad dhici karto qofka aan xoolaha lahayne faqiirka inuu liido waa dhacda waa nooc xun wey waana laka reebi sifa xun wey maxaa yeele xoolahan adiga shalay ma aadan haysan ilaahay baa ku siiyey kanna ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay xikmadiisa uga joojiyey berri buu xoolaha siin karaa ilaahay subxaana wa tacaala adigana xoolaha kaa qaadi karaa berrito marka sabab aa ku kibirtaba meeshii ma yaallo waxaa dhacayso qofka awoodda leh ee qawiga midka daciifka inuu xaqiro oo liido wax tabar daranoo maarata aan awood lahayn inuu u arko saa u liido waxaa dhici karta istisaalku ka imaan karaa qofka ilaahay owlaad uu siiyo iyo qofka caqiimka laga dhigay aanan dhalin inuu liido yidhaa hebel waa ma dhale ama waa ma dhasho yacni uu ku liido owlaadda asaga maa keensaday ma unan keensanin istisqaarka dhinacaasuu ka imaan karaa waxaa ka imaan karo xagga jamaalka hadday haweentu quruxsan tahay haweenta foosha xun inay liido ay tiraahdo maarata heblo waa naag fool xun iyo kida iyo inay tiraahdo marka anwaacdaasoo dhan ayuu istisqaarku ka yimaadaa aasaaskiisuna waa kibir weeyaan lanna asukhriyatu waxaa la yidhaha waa alistihzaa'u wey waa jeesjees iyo kibirkaasaa loo jeeda weeyaan marka ilaahay arintaasi wuu naga reebay bal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bixasbi imri'in min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim shar waxaa kuugu filan walaalkaaga muslimka inaad xaqirto oo liido ayaa shar oo dhanba kuugu filan weeyaan walaa talmizu baa la yidhi lamsiga sifada labaad waxaa weeye waa ceebeeyin dadka muslimiinta qaarkood qaarka kale inuu ceebeeyo inaad ceebayso ama carabka ku ceebee ama ficil ku ceebee labadaba lama ogolo wey qofka yani lamsiga la yimaado ama hamsiga la yimaado alhamzu wallamzu labadaba yani ama ficilku ka dhacaa ama carabka maaratay wuxuu ka dhacaa qowlku ka dhacaaye labadaba dadka sameeyo inay dad halaagsan yihiinoo rabbi sheegay weylun likulli humazatin lumaza ayuu rabbi subxaana watacaala leeyahy bal allah wuxuu yidhi markuu ka warramayay ninkii maaratay yani mutakabirka ahaayee nebiga calayhi salaatu wasalaam la dagaalami jiray mushrikiinta ka mid ahaa wuxuu ku tilmaamay hammaazin mashaain binamiim yani waa mid maaragtay dadka xaqirid badan oo liidid badan weeyaan ceebayn badan oo dadka ceebeeye weeyaan marka marna lama ogolo lamsiga iyo ceebaynta qofka muslimka inaa ceebaysid lama rabo waxa weeye sidaa og tahay qof aan ceeb lahayn ma jiro qof aan ceeb lahayn lama arko haddii dadka ceebahooda aad adiga raacraacdo adna ilaahay subxaana watacaala waa kugu fadeexaynaya gurigaada dhexdiisao rabbi kugu fadeexayni markaa dadka tatabuc awraat lmuslimiin aad la timaado imaam shaafici raximah ullahu gabiyadiisa waxaa ka mid ah wuxuu dhihi jiray lisaanaka laa tantiq bihi cawrata mri'in fakulluka cawraatun walinnaasi alsunu buu dhihi jiray wuxuu dhihi jira carabkaaga cawro qof muslima ha ku sheegin ha kaga hadlin waxba ha ku dhihin maxaa yeele adoo dhan baaba wada cawro ah maxaa yeelay dadkuna carabiyay leeyihiin cawradaada adigana sidaa dadku u sheegta adna laguu fadeexayn marka waxaa la rabaa tatabuc cawraadka dadka muslimiinta in laga gaabsado wlidalika aayaddan walaa talmizuu anfusakum cabdulaahi bni cabaas iyo mujaahid iyo saciid ibni jubayr iyo qataada iyo muqaatil ibni xayaan markay fasirayaan waxay leeyihiin laa yatcan bacdukum calaa bacdin qaarkiin qaarka kale youusan ceebaynin leanna ilaahay wuxuu yidhi naftiinna ha ceebaynina macnaha walaalkaa markaa ceebaysa adoo naftaada ceebeeyo kalead la mid tahay weyaan adigoo kale waa naftaadii wey marka qaarkiin qaarka kale youusan ceebaynin weyaan midda saddexaad waxa weeye waa atanaabusu bilalqaab laqabka layskugu yeero alqaabta layskugu yeero ayaa la yidhahda tanaabuska oo min atafaacula laga keenay oo yani min annabsi baa la yidhaahdaa oo la reebo nabsi la yidhaahdo waxaana lagu jamciyaa ambaaza lagu jamciyaa alqaabtuna waa waxaa loo jeedaa hadda waa laqabu suuq magaca naynaasta xunxunka ha iskugu wacinoo ha iskugu yeerina weeyaan waxa weye naynaasta loo jeedo waa midda qofka markaa ugu yeerto uu ka caroonayousan doonaynin laqabka xunka ah ha isugu wacinina walidaalika xadiid imaamu axmed fii musnadihi uu ku warinaayo wuxuu nin saxaabi abujabiira la yidhaahdo ayaa wuxuu dhihi jiray fiina nasalat fii bani salima aayaddan annaga reer bani saliimay nagu soo degtay buu dhihi jiray annaga nagu soo degtay buu dhihi jiray walaa tanaabazu bilalqaabid annagaana loo jeedaa markaasuu yidhi nebiga ayada makuu ka yimid markuu soo hijrooday madiine buu yimid buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu madiine yimid annaga nin naga mid ihi ma jiro ilaa wuxuu leeyahay ama laba magac ama saddex magacuu leeyahay oo midkii loogu yeeraba uu ka caroonayo midkii loogu yeeraba uusan rabin markii marka uu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam markii qof magac loogu yeero ayay saxaabada waxay leeyihiin rasuulka ilaahay oo laqabkaa ninkan waa karahsanayahay ma uu doonayo ma jecla marka nabiga calayhi salaatu wasalaam waatuu magacyadooda bedelay aayaddaanna markaasay soo degtay buu odhanayaa weya marka magacyada xunxunka ah oo saaxibkiisa oo qofka uusan rabin ayadana waa mamnuuc wey inaan iskugu yeerin baa la rabaa naynaasta markuu walaalkaa dhibsanayaad og tahay ha ugu yeerin magaca uu raalliga ka yaha ugu yeer waana la ka reebay maxaa yeele magacaas waa magac xun oo tusinayo laqab suu ahoo xun wey oo tusinayo qof ilaahay u tooba keenay qof mu'min ah hadduu shalay faasiq ahaayo tooba keenay haddii uu maaragtay asagoo gaala uu soo islaamay marka kabacdi inaanay naasi xunxunkahayd bacda aliimaani wa bacda atawba loogu sii yeedho sax ma aha wey waa wax la diidan yahay weeyaan marka arrintaas aayaddan uu kaga warramay allah subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintiyey allah iyo rasuulkiisa rumeeyo laa yaskhar yousan jeesjeesin qowmun rag yaysan jeesjeesin min qowmin rag kale yayna ku jeesin yo ku jeesjeesin hadda qowmka bimacna rijaala loo jeedaa maxaa yeele waxaa tusayo haweenkii gooni baa loo saaro walaa nisaaun baa la yidhi marka qowmkan dad ma ahe waa rag baa loo jeedaa weya casaa waxaa la arkaa an yakuunuu inay ahaadaan kuwa lagu jeesjeesayo oo min khayran kuwa wanaag badan minhum kuwa jeesjeesa ay ka wanaag badan yihiin alla agtiisa ay uga dhow yihiina la arkaa walaa nisaaun haweenna iyayna jeesjeesin min nisaa'in haween kale iyayna ku jeesjeesin casaa waxaa la arkaa an yakunna inay ahaadaan haweenka lagu jeesjeesayay khayran kuwa khayr badan oo wanaag badan alla agtiisa ku wanaag badan minhunna kuwaan jeesjeesaya ka wanaag badan inay yihiin baa la arkaa marka adiga qof ilaahay kaaga dhow inaad liido dembi weyna kaaga imaanayo inaad ku jeesjeesto waa shay xun weeyaan walaa talmisuu ha ceebaynina anfusakum naftiinna ha ceebaynina walaalkaa markaa ceebayso adoo naftaada ceebeeyo kalebaa laga dhigay weyaan walaa tanaabasuu ha iskugu yeerina bilalqaabi naynaasaha xunxun ka ihi oo saaxibkiisa qofka uu karahsanayo uusan jeclayn yani yaa la iskugu yeerin wy ha iskugu wicinina bi'sa lismu lfusuuqu magac faasiqnimo ah ayaa baas yeeshoo xumaaday bacda aliimaani iimaanka markuu qofku la yimid dabadeed in magac faasiqnimo loogu yeero waa shay xun wey marka alismu hadda waxaa loo jeeda bimacna dikri wey in lagu sheego baa loo jeedaa magac xun in lagu sheego maxaa yeele waxay yidhaahdaan carabta waxay dhihi jirtay qofka markuu deeqsi yahay ama markuu maaragtay yahay bakhiil ou yahay waxay dhahaan fulaanun taara ismahu yani magaciisaa faafay macnaheedu waxa w sheegsheegiisii baa batay weeyaan ama xumaana lagu sheegaa ama wanaag baa lagu sheegaa marka magacaas xun sheegitaankiisabaa xumaaday weeyaan magac faasiqnimo in lagu sheego qofka mu'minka markuu soo islaamay magacii kufriga in lagu sheego markuu toobo keenay macaasida uu samayn jiray in lagu sheegaa wuxuu leeyahay waa ismulfusuuq wey marka lama ogolo marna weeyaan allah wuxuu yidhi waman lam yatub dadka aanan ka soo laaban oon ka tooba keenin yacni arrimahan xunxunkaho akhlaaqda xunxunka aan ka soo laabanin fa ulaa'ika dadkaasi hum ayaga addaalimuuna kuwa daalimiinta ah naftooda dulmiyey waa ayaga weeyaan waa kuwaas naftooday dulmiyeen maxaa yeele shay ilaahay uu ka reebay bay la yimaadeenay sameeyeen weeyaan yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min aldan ina bacda aldanni imun yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeyo ijtanibuu ka dheeraada ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni malaha ka midka ah malaha ka midihii ka fogaado iskaga taga maxaa yeelay inna bacda adanni malaha qaarkiid imun dembi wey malaha qaarkiisa waa dembi wey walaa tajasasuu ha isjaajuusinina haddaa mu'miniintii tihiin walaa yaqtab yuunan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yuusan xamanin markaasaa xanti foolxumadeedii lasii caddaynaya ayuxibbu ma jecel yahay axadukum mid idinka idinka midihi an ya'kula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkiisa inuu cuno maytan walaalkiisoo maytan xaala kownihi mayta isagoo mid dhintay ah oo maydkiisa halkaa yaallo hilibkiisa inuu cunaa mid idinka idinka midihi ma jecel yahay arrinkaasi wey jawaabtu waa maya wey markaasuu rabbi wuxuu yidhi fakarihjtumuuhu waad nacdeen xag tabci ahaan ayaad waxaa u nacdeen walaalkaa oo maydoo hilibkiisa halkaan yaallo inaa hilibkiisa cunto tabci ahaanaad u nacday sidaa darteed idinkana naca sharci ahaan u naca mar haddiiba aad dabcan u nacdeen sharci ahaan iyo diin ahaan u naca maxaa yeelay walaalkaa ood xamato waa adigoo hilibkiisa cunayo kaleeto weeyaan wattaqullaaha alla ka cabsada oo waxaa uga baqdaan biimtitaali awaamirihi waijtinaabi nawaahiih wuxuu idin farood la timaadaan wuxuu idinka reebayoo aad ka hartaan ina allaha alle tawaabun alla towba aqbal badan weeye oo addoommadiisa markay soo noqdaan oo xumida ay ka soo laabtaan towbadooda mid aqbalid badan weeye raxiimun haddana naxariisasho badan weeyaan allah subxaana wa tacaala oo kaiiru raxma ah weeyaan aayaddaanna waa tii shanaad ee dadka mu'miniinta sifatuliimaan loogu naadinayay waataan hore u soo marna cabdulahi bn mascuud radi allaahu canhu wuxuu dhihi jiray haddii aad maqasho allahu odhanayo yaa ayuha aladiina aamanuu aad u dhegayso maxaa yeele fainahu khayran ya'muru bihi aw sharan yanha canhu khayrow ku fari ama shar buu kaa reebaya waxaa meeshaan markana la kaga reebi dhowr arrimood danniga waana loo diidaya walaalkaaga muslimka inaad mala xun u malayso waana loo diiday talabaad tajasuska in la isjaajuuso oo qofka aad jaajuustana waana la ka reebaya weyaan midda saddexaad in la isxantana waana la ka reebi saddexdaa arrimood ayaa aayaddaanna ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu sheegay oo dadka mu'miniinta sifaadka xunxunka ilaahay kaga reebaya weyaan waxaa loo hormariyey danniga danniga baa la yidhi ka fogaada danniga waa tuhmada w qofka waa tuhmaysa xaqiiqa ma haysa waa ittihaam w marka haddaadba qofkan tuhmayso khayr inaad ku tuhunto ayaa lagaa rabaa ee shar inaadan ku tuhmin walaalka aadan u malaynin maxaa yeelay waxaa la wariyaa cumar bnu khataab radi allaahu canhu hadal aad u qiimo badan buu odhan jiro laga soo guuriyaa wuxuu dhihi jiray walaa tadnun bikalimatin kharajat min akhiika almu'mini ilaa khayran wa anta tajidu laha fi lkhayri maxmala adigoo walaalkaaga mu'minkaa kelimad afkiisa ka soo baxdo waxaan khayr ahayn ha ku xambaarin adoo heli karo inaad wanaag ku fasirto xumaan ha ku fasirin kelimadda afkiisa ka soo baxday wanaag baad ku fasiri kartaa adoo heli karo inaad wanaag ku fasirto xumaan ha la aadin marka sidaasoo kale baa la rabaa walaalkaa inaad khayr u malayso baa lagaa rabaa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan imaam albukhaari imaamu muslim labadaba ay soo saareen wakadalika imaam maalik yani fi muwaa uu ku soo saara xadiiu abi hurayra nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iyaakum wadanna faina adanna akdabu lxadiii yani iska ilaaliya malaha xunka iyo idinkaan idiin kala digaya maxaa yeelay faina danna malahaas xun wa akdabu lxadii war lagu hadla midka ugu beenta badan waa isaga weeyaan waxaadan ogayn oodan xaqiiqo u haynin oo haddii lagu yidhaahdo xaqiiji caddee lagu yidhahdo aadan caddayn karaynin inaad walaalkaaga muslimka ku tuhunto marna lama ogolo weeyaan marka arrintaas waa midda koobaad midda labaad walaa tajasasuu buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala walaa tajasasuu baa layidhi tajasuska asal ahaan waxaa la yidhaahdaa sideedaba waxaa lagu iطlaaqaa altajasusu yuطlaqu haaliban fi shari sharta inta badan shartaa loo adeegsadaa tajasuska waxaa la yidhaahdaa waa qofka ood ceebtiisa raadiso akhbaartiisii jaajuusto oo aad cadowgii u geyso cadaawihii cadowgiisa aad u geyso qof ceebtiisa faafinayo ama dhibaayo cuyuubtiisa intaad raarraadiso aad jaajuuska ninka la yidhaahdo waa annaga aan raahno laakiin jaasuusaa la yidhaahdaa annaga soomaalida jaajuusaan dhahnaa waxaa jira wax la yidhahda taxasus oo cagsigiisa ahoo jiim aan ahayna xa ah taxasuskana haalibka sida khayra loo isticmaalaa khayr wa sida nabiyulaahi yacquubba markii uu yidhi yuusuf iyo maarata wiilashiisa uu la hadlayay yaa baniy idhabuu fataxasasuu min yuusufa wa akhiihi walaa tay'asuu min ruux illaah raadiya waa baarbaara taxasuska waa baarbaarid yacnii labadaa wiil ii baara oo iisoo raadiya xaalkooda iisoo ogaada weeyaan culammadu qaar waxay leeyihiin labadaba waa loo isticmaali karaa taxasuska iyo tajasuska labadaba maaragtay midba midka kale waa laisku bedeli karaa bay yidhaahdaan waa la isticmaalaa sharna waa loo isticmaalaa khayrna waa loo isticmaalaa labadaba loo isticmaala laanna nebiga axaadii waxaa ka sugnaatay uu leeyahay sida imaam albukhaari xadii uu warinayo nebigu wuxuu leeyahay laa tajasasuu walaa taxasasuu labadaba waa israaci labadaba shar baa loo jeedaa weyaan taxasuska iyo tajasuska labadaba shar waa loo adeegsan karaa weyaan mas'alada marka tajasuska la yidhaahdo qofka jaasuuska ah ee cuyuubta muslimiinta cadowga u bixiyo gaarsiiyo muxuu xukunkiisa noqonaya jaajuus waa muslimiinba u jaajuusay cadowgoodiiba u jaajuusay oo gaaladii warkoodii gaarsiiyey famaada yakuunu xukmuhu ma la dilayaa mise lama dilaayo ma la dilayaa mise lama dilaayo culammadu waa isku khilaafaan laakiin aarka culummadu oo dadka ahlucilmiga badankoodu waxay qabaan inaan la dilaynin inaan la dili karaynin ayay qabaan sida yani maalan uu soo guurinayo sheekh alislaam ibnu taymiya kitaabkiisa majmuuc ulfataawa uu ku soo guurinayo wuxuu leeyahay yani tajasuska wuxuu leeyahay idaa tajasasa lilcaduwi cala almuslimiina cadowgii buu muslimiinta ku jaajuusay oo warkoodii gaarsiiyey wuxuu leeyahay haddii ou jaajuuso faina axmeda tawaqafa fii qatlihi imaam axmed waa ka istaagay in la dilo aniga hala dilana ma dhahaya la dilina madahi buu leeyahay waa ka aamusa shibuu ka yidhi laakiin wuxuu yidhi wajawaza maalikun wa bacdu alxanaabilati kabni caqiilin qatlahu laakiin imaamu maalik iyo xanaabilada qaar ka mida sida ibnu caqiil oo kaleeto waxay ogolaadeen in la dilo waa la dilayaa bay leeyiin jaajuuska dadka muslimiinta ah warkooda gudbiyo laakiin wuxuu yidhi wamanacahu abu xaniifa washaafici wa bacdu alxanaabila kaalqaadi abi yacla culammada sida abu xaniifoo kale alimaam abu xaniifa wa imaam shaafici iyo xanaabilada rag ka mida sida qaadi abu yacla oo kaleeto way manciyeen lama dili kara bay yidhahdeen lama dilaya bay leeyihin marka waxyaalaha maanta ay dadka khaasatan dhallinyarada soomaalida ay ku shaqaystaanoo ninkii xafiisyada dowladda oo tegay loo dilaayo kab looga siinayo waa jaajuus laleeyahay naftiisii ku weynaayo wax diinta islaamku ay qabta ma aha tan labaad yaa dilayo kaba dhigba yani qowlka waa la dilay sida imaam maalig oo kale haddaanu qabanno yaa dilkiisa iska leh ma ninkii tuhmaba nin tuhmaba ha dila maa la leeyahay maya waa inay meesha xukuuma salta leh oo awood leh oo daalimka madluumka uga gargaari karto oo imaam mubaayaca waa inuu jiro weeyaan haddaanan arrintaasi jirin xukumkaas tanfiid alaxkaam awliyaa ulumuurka iska lehe afraad iyo jabhado iyo midna ma laha ma laha jabhad ma yeelan karto afraadna ma yeelan karto haddii yani arintaa la yidhaahdo cid walba hadisho mafsadada maanta socoto soomaaliya ka dhex socoto oo kale unbaa weligeed sii badanaysa wey ninba ninkuu ku tuhmo ilaa la yidhaahdo dowladda u shaqeeya ha la dilo yani nafta ha la dhaafiyo yani waxaasoo kaleba imaanaya wey marka wax la ogol yahay ma aha waa in dawaabidda sharcigaa siday tahay loo adeegsado xukuumo iyo awoodba iskale arrinkaasi weeyaan tajasuskana asal ahaan waa shay muxarama wey in dadka muslimiinta isjaajuusaan waa shay xaaraama wey midda saddexaad waa kiibada wey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu reebay kiibada waa xantaa la yidhaahdaa xantana nabigaa noo fasira calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidi oo abu hurayrana uu ka warinayo ayuu nebigu noo sheego wuxuu yidhi kiibo waxaa la yidhaahdaa dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa wuxuu necab yahay inaad ku sheegto baa la yidhaahdaa waa hiiba wey wuxuu walaalkaa necab yahay inaad ku tilmaamto baa hiiba la yidhaahdaa markaasaa saxaabigu wuxuu yidhi ara'ayta in kaana fii akhii ma aquul rasuulka ilaahay bal ka warran waxa aan sheegayaba hadduu ku sugan yahay walaalkay oo run ay tahay waxa aan ku sheegayo maxaa hiiba miyay noqonaysaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi in kaana fii akhiika maa taquulu waxa aad sheegayso walaalkaa yani waxa aad leedahay hadduu ku sugan yahay faqad ikhtabtahu waad xamatay wain lam yakun fiihi maa taquulu faqad bahadtahu haddaysan waxa aad yani sheegaysana uusan ku sugnayn kiibo waaba dhaaftay buhtaana la yidhaahdaa waa masabid waa ka sii fogtahayba kiibadii wayba dhaaftay buu leeyahy waa buhtaan baa la yidhahdaa marka yani qofka wuxuu yahay ou dhibsanayo inaad ku sheegtid lama ogolo anaga hadda soomaalida qofka qiibada waxaan u naqaana qof maqan oo wax laga sheegay keliya wuxuu ku leeyahay ninkaanuu rabaa inuu qof inuu caayabuu rabaa ama dhibo oo wuxuu ku sameeye rabo markaasuu leeyahay hebel waa ila joogaa xaman mahaye markaasuu wuxuu rabo ku sheega xumaan ah yacni waa qiibadii lafteeda uu dhibsanayo walaalkii ma xaman ayuu ku leeyahay waa maarata hebel waa baxantii lafteedii waay laanna dikruka akhaaka bimaa yakra buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkaa wuxuu necab yahay haddaa ku sheegto waa qiibo weeyaan iibadaas marka yani sidaad og tihiin nabigeenna aadu uga dagaalami jiray xadiika abu daud fi sunanihi uu ku warinaayo xadiiu caaisha radi allahu canha nabiga ayadoo la joogto ayaa xaaskiisa safiyay wax ka sheegtay caaisha radi allahu canha markaasay tihi xasbuka min safiyata kada wakada yani naaga haweenka markii laysla qabo waa waxbaa ka dhaxeeyo hinaasaa ka dhaxayso markaasay tihi gabadha safiyaa waxa iyo waxaas baa kaaga sugan yani kaaga filan macnaha waxay u jeedaa sida ay maaragtay ruwaaddu ku fasiraan waa gaaban tahay bay dheen gaabid waa gabar gaabanay ka wadaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi laqad qulti kalimatan low musijat bimaa'i albaxri labasajat hadal waxaa tidhi kelimad baa tidhi haddii badda yani lagu dari lahaa ay badda dhex gasho midabka baddao dhanba ay bedeli lahayd ayaad tihi buu yidhi badda dhan midabkeeda ay doorin lahayd ayaad kelimaddaasa ku tihi buu yidhi marka kelimadda shayga la yidhaahdo kiibada qofka walaalkaa ahoo kaa maqan ama kula jooga wuxuu dhibsanayo aad ku sheegto waxaa la yidhahda waa adoo hilibkiisa cunayo kaleeto bay la mid tahay weya laakiin culammadu waxay ka soo reebaan arrimabaa laga reebaa waxaa laga reebaa waxyaala sharciga maslaxa raajaxa ay ku jirto ayaa kiibada laga soo reebaa culimmaduna ilaa lix shay bay sheegaan oo ay ku kulmiyaan abyaad bay ku kulmiyaan sida maalan yani maaragtay sancaani oo kaleeto uu ka soo guurinayo in la yidhaahdo waxaa labadaa bayd u sameeyey yani la yidhahdo ibna abishariif la yidhaahdo ayaa labadaa bayd sameeyey wuxuu leeyahay addammu laysa bikiibatin fii sittatin mutadallimin wamucarifin wamuxadirin walimudhirin fisqan wamustaftin waman alaba alicaanata fii isaalati munkarin yacni qofka lix arrimood baa laga soo reebaa maalan qofka la dulmiyey oo dulmigiisa gudbinaayo qofkii ama ha jooga ama iyo isan joogine dulmigiisa uu sheeganaya qaadigiibuu u tegaya waxaas ugu sameeye buu leeyahy waa loo ogol yahay maxaa yeele shareecada u bannaysa waxaa ka mida qofka mucarifka qof aadan garanaynin qofkiiba inta u tilmaamtay ma garanayo maantana tilmaamaa sheegtay waa garan waaye markaase waxaa leedahay waa ninkii acwarka aha ishale ninkii ilay aha ama ninkii jiiska ahaa ama ninkii gacantala ah iyo wixii lamida baad sheegi taasoo kalena waa laguu ogolya marka laakiin aadan tanqiis u sheegaynine aad u sheegayso nusqaamin aadan u sheegaynine inaa ninkan uu ku garta keliya u sheegayso waa laguu ogolya midda saddexaad waa muxadirin waxaad ka digaysaa qof dadka bidco u sheegaya waa mubtadic wey diinkoodii buu fasaadinaya axaadiis beena buu dadkii u akhrinaya waa inaad marka kaasoo kaleeto la yidhaahdaa waa kadaab waa beenlow xadiidka nebigu ku been abuurtay waa wadaac wey yacni xadiis axaadiis soo dejiyaa waa mubtadic wey dadka adoo uga digaaya inaad u sheegtid baa la rabaa waa la ogolaya lianna maslaxa raajixa ku jirto maxaa yeelay bidcadiisii iyo fisqigiisii wuxuu dadka ugu yeeraya haddii la qaato ummaddan baa ku baaba'ayso marka waa taxdiira la yidhahdaa qofka fisqiga daahirsado oo muujistana ayadana sidoo kaleeto fisqigiisa ou daahirsaday waa qiibo ma aha ilaa isagaaba la jahray oo bannaanka la joogay qofka mustaftigaana way ka reebaan maalan mas'alaa weydiinaysaa masaladii waxbay ku xiran tahay xukumkeeda inaad ogaataan rabtaa ayadoo kale waa laguu ogolaya markaasoo kale inaad sheegto qiibo ma aha midda lixaad waxa weeye waxa weeye waxaad rabtaa fisqiba meel lagu samaynaya jiiraankaada khamraa lagu cabaa waa lagu qayilaa waxunbaa lagu sameeyaa dad baa taqaanaa adigina ma suulin karaysid markaasoo kale inaad dadkii suulin karo awoodda laha inta u tagto aad sheegtoo tiraa meeshaan xumaan baa lagu hayaa waxaan waxaana lagu samayni dadkaas qiibo ma noqonayso waa maaragtay waa isaalatu munkara la yidhaahdaa munkarka zuulintiisa baad kaalmo u raadsanaysaa arrimahaasoo dhan baa yani laga soo isatnoodaa wey walidaalika imaamu nawowi raximah ullah kitaabkiisa riyaad saalixiinka masaaisha iibada yani asnaaftaasoo dhan buu kaga soo reeba waad ogtihiin kitaabkiisa riyaad saalixiinkeedu ku taallaa oo ku qorayo masaa'ishaas ahlucilmiga ay qabaan weeyaan marka saddexdaa arrimood waa saddex sifo oo xunxuna oo ilaahay uu naga reebay wey yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii allahay rasuulkiisa rumeeyo ijtanibuu ka fogaada kaiiran in badan oo min adanni malada ka mid ah oo tuhmada ka mid ah maxaa yeelay inna bacda adanni malaha qaarkii ismun dembi wey marka adiga wax malayso xaqiijini oo xaqiiqaha ka dhigin maxaa yeelay dannigan haddaa xaqiijiso waa ismi buu noqonaya weyaan walaa tajasasuu ha isjaajuusininoo qaarkiin qaarka kale yousan jaajuusin oo cadowgii iyo wax lamidka ah ha isku jaajuusininoo waa dembi weynoo kabiiro ah weyaan walaa yaktab yousan xamanin bacdukum qaarkiin bacdan qaarka kale yousan xamanin ayuxibu ma jecel yahay axadukum mid idinka idinka midihi an yakula inuu cuno laxma akhiihi walaalkii hilibkii inuu cuno ma jecel yahay maytan oo walaalkiisoo mayta xaala kwnii mayitan walaalkii oo mayd ah inuu hilibkiisa cunaahi midkiin ma jecel yahay waa maya wey allah wuxuu leeyay fakarihtumuuhu waad nacdeen yani fakarihtumuuhu abca fakrahu dalika sharca marka mar haddaadba abci ahaan u nacdeen harci ahaan iyo diin ahaanna u naca inaad walaalka xamato iska ilaali weyaan wattaqu llaha alla ka baqa subxaana wa tacaala oo uga baqa awaamirtiisa wuxuu idin farood la timaadaan wuxuu idinka reebo aad ka hartaan ina allaha alle tawaabun alla towba aqbal badan weeye addoonkiisa hadduu u towba keeno soo laabto alla ka aqbalid badan weyaan raxiimun haddana naxariis badanoo kaiiru raxma ah addoommadiisa ilaahay oo u naxariisto maqfiro iyo wixii anfacayo dhanba uu ilaahay siiyo waa alla kaiiru raxma ah weyaan yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu yaa ayuha annaasu dadow inaa annagaa khalaqnaakum idin abuurnay min dakarin mid lab xaggii baan idinka abuurnay wa unhaa mid dhadig xaggeed baan idinka abuurnay wajacalnaakum waxaan idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala baan idinka dhignay shacbi bulshooyin baan idinka dhignay weyaan wa qabaa'ila qabiilooyin baan idinka dhignay iyo beelo maxaan idinkaga dhignay litacaarafuu inaad isgarataan ood is-aqoonsataan oo qofba qofka kale nasabkiisa uu ka garto qofba qofka kale raximkiisa uu ka garto ayaan idinkugu samaynay weyaan inna akramakum kiina idinkugu qiimaha badani cinda allaahi alla agtiisa kan idinkugu karaamada badan oo idinkugu sharafta badani adqaakum kiina idinkugu taqwada badan weyaan kan alla kacabsiga badan ayaa ilaahay agtiisa idinkugu karaamo badan weyaan ina allaha alle caliimun allihii cilmi la wey oo shay walba kulligii ogoo addoommadiisa ka warqabo khabiirun haddana gun ogo addoommadiisa guntooda hoose xaalkoodii arrimahooda dhamma ka warqabo weeyaan yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unha aayaddaas ilaahay wuxuu noogu sheegay bani aadamkan yacnii sidaa ilaahay adduunka ugu firdhiyey oo midab walba lehoo luqooyin kala duwan lehoo yacnii tabaayic kala duwan lehoo meelo kala duwan deggan inuu ilaahay ka keenay oo asalkoodii uu yahay yacni aabba iyo hooyo laba yacni maaragtay inuu ilaahay asalkoodii ka keenay yacni lab iyo dhadig inay ka yimaadeen oo loo jeedo nabiyulaahi aadam iyo xaaskiisa xawaa inay ka farcameen inay sidaa tahayna ilaahay qur-aanku noogu sheegay akar min aaya sida aayadda fii suurati nisa yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaa minhuma rijaalan kaiira wanisaaa allah ka baqa haddaad tihiin bani aadamkii allihii idinka idinka abuuray min nafsin waaxida aadam idinka abuuray markaa kabacdina uu abuuray zawjkeedii oo xawaa u abuuray kabacdina dadkaas rag iyo dumar ilaahay uu ka firdhiyey subxaana wa tacaala dhexdooda uu yeelay marka asalkeennii min dakarin wa unha baan ka nimi marka qof qof u faani kara ma jiro qof qof iska weynaysiin kara ma jiro isku mid baan nahay weyan asal waaxidan wada leennahay weyan aayaddan marka abuurista ilaahay bay ka warramaysaa waxay sheegtay in lab iyo dhadigna laka abuuray laakiin abuurista rabbi ilaa afar nooc ayuu rabbi yani khalqiga ku abuuray qudradiisa sida kaamilnimadeedana tusinayso aadam markuu ilaahay abuuray aabba iyo hooyo la'aan buu abuuray ciiddaasu ka abuuray dhoobaduu ka abuuray xawa markuu abuuray allah subxaana wa tacaala wuxuu ka abuuray aadam buu ilaahay ka abuuray bil aabba keliya leeda laakiin hooyo dhashayo caloosha ku qaaday oo foolatay ma jirin weeyaan waa qaybtii labaad wey qaybta saddexaad waa nabiyulaahi ciisa hooyo keliyaha caloosha ku qaaday aabbo sabab u noqda dhalashadiisana ma aynan jirin oo ilaahay ruuxdiisabuu ku afuufay maryama binti cimraan radi allaahu canha ayuu ku afuufay weeyaan bilaa aabbala'aan buuna dhashay isagoo hooyo leh waa qaybtii saddexaad khalqiga intooda soo hartana aabbihii hooyay leeyihiin marka abuuristii o dhan waa kaamil noqota afartaas weeyaan afartaasuu rabbi ku abuuray arrintan innaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa waxaa lagu tusayaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa uu leeyahay oo khalqigiisa sow doono oo abuuristiisa iyo maarata shaygu abuuro inuu yani qudra kaamila u leeyahay allah subxaana wa tacaala ya ayuha naasu dadow innaa annagu khalaqnaakum waan idin abuurnay min dakarin mid lab xaggii baan idinka abuurnay wa unhaa mid dhadiga xaggeedana waa idinka abuurnay oo aadam iyo xawa loo jeedo wajacalnaakum waxaa idinka yeelnay shucuuban shacbiyaalo iyo wa qabaa'ila qabiilooyin ayaannu idinka dhignay maxaan idinkaga dhignay litacaarafuu inaad yani is-aqoonsataanoo idinka isgarataan mujarad tacaarufaad idinkaga dhigay wey in yacni xayawaanka aad ka socnaataan xayawaanka ma kala yaqaano ma kala garanayo yacni maaragtay asalkiisa iyo farciisa ma kala yaqaan hooyadiisou maaragtay yacni u tegayaa dhashay waxaa weeye odagiibaa yacni maaragtay ubadkii u tegayo marka xayawaankaad ka socantihiin waxaa weeye mujarad tacaarufaa laydinkugu sameeyey si loo garto war nasabkaada inaad xidhiiriso qaraabadaada silaturaxim inaad la timaado inaad garatay yey nikaaxiisa kuu bannaan yahay yousan kuu bannaanayn eeddadaa waa lagaa xarimay hooyadaa waa lagaa xarimay walaashaa waa lagaa xarimay habarirtaa waa lagaa xarimay wamaa ilaa daalika yaa dhaxlaysaa oo dhaxalkiisa leedahay yaase adig ku dhaxlayo inaad intaas aqoonsataan umbaa la rabaa waxa naloo abuuray ilaahay shucuub iyo qabaa'il nooga dhigay waa mujarad tacaarafuu inaynu isgaranno oo keliya ayaa loo jeedaa sida imaam tirmidi fii sunanihi oo ku warinaya can abi hurayrata radi allaahu canhu wuxuu leeyahy qaala rasuulu lahi sal alay wasalam nabigeenna wuxuu yidhi taclamuuna min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum nasabkiinna waxaad ka barataan wax aad raxmkiinna ku xidhiirinaysaan oo keliya raxmkiinna waxaad ku xidhiirin kartaan keliya ka barta maxaa yeelay fa inna silata araximi raximka oo la xidhiiriyaa muxabbatun fi lahli ahalkoo isjeclaada wey qaraabadii isjeclaata wey markaa xidhiiriso yani saasuu noqona mahraatun fi lmaali xoolahan ilaah waa ku kordhiya marka qaraabadaadii raximkaadi iyo dadkii maarata ducafada ahay masaakiinta adig kuu baahnaa ahalka kula aha aa u kaalmayso xoolahaadan ilaahay waa kuugu badinaya mansa'atun fi lafari cumrigaagana ilahay waa ku barakaynaya subxaana wa tacaala dibbuu kuugu dhigaa weeyaan marka waxaa la rabaa litacaarafuu keliya ayaa ilaahay oo ugu talagalay weeyaan shucuubta iyo qabaa'ilka la sheegana yani waxa weeye carabta waxay isticmaali jirtay xagga nasabka markay tirinayaan tabaqaad bay lahaan jireen tabaqada ugu sarrayso atabaqa aluula ugu korrayso waa shacbiga ugu korreeya tabaqatu shacbi ayaa ugu korrayso waxaa ku xiga qabiiladaa ku soo hoosayso waxaa ka sii hooseeya mid kalo saddexaadee cimaara la yidhaahdo waxaa maarata midda afraada albatni baa la yidhaahdaa midda saddexaad midda shanaad alfakhid baa la yidhaahdaa midda lixaadna fasiila la yidhaahdaa waa jilibka hoose weeyaan jilibka hoose meesha aan dhahnoo kale marka qaabkaasay u qaybsamaayeen maxaa yeelay shacab markaad tidhaahda qabaa'ilkii wixii ka dambeeyo dhan baa soo hoosgelaya kulligoodna waa sidaas weeyaan maqsadka ilaahay oo u yeelay marka waa litacaarafuu inay dadku isgartaan wey laakiin ilaahay uma yeelin in oo yani dadka qaar qaarka kale u faano looma yeelin wey in qabiil la iskugu faano anaa maarata laandheero ah iyo anaa reer hebel ah iyo maarata waxaasoo kale waa wax jaahiligii ay lahaayeen oo islaamku uu dudumiyey weeyaan lama ogola nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yacni maaragtay xadiid imaamu axmed iyo abu daawuud ay warinayaan iyo khayrkoodba oo sanad saxiixana uu ku soo saaray xadiidu xudayfa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam kullukum banuu aadama wa aadamu khuliqa min turaabin dadkoo dhan aadanay ka yimaadeen aadamna ciidduu ka yimid caradiibu carraduu ka yimid markaasuu nebigu wuxuu yidhi aadama dhoobadaana ilaahay ka abuuray markaasuu nebigu yidhi walayantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim aw layakuununna ahwanu cala allahi tacala min aljuclaan alladii yudahdihu alkhiraa'a bianfihi wuxuu yidhi ha ka joogsadeen dadka aabbayaashood ku faanay anaa reer hebela iyo anaa awowe reer hebel ka dhashay iyo dadka ha ka istaageen haddaynan ka istaagin ilaahay agtiisa waxay kaga liidnaan badnaanayaan bahalkan doorshaanka la yidhaahda ama xaarwalwaalka dadka qaar yidhaahdaan ee xaarka sankiisa ku dilaandiliyo kaasoo kale ilahay waa kaga agtiisa waa kaga liidnaanaya lanna bahalkan qurunka ku nool yahay sooma ogdiin nebiga tashbiiha uu samaynayo ninka bahalkan doorshaanka la yidhaahdo qurunkaas buu ku dhex nool yahay waxay dhahaan dadka haddii yani odeeg barafuun iyo wax lamida lagu shubo waa dhintaa bay dhahaan carabtoo dhanba iyo wanaagoo dhan baa dhibaya waa dhimanaya wakadaalika ninka qabyaaladda iyo qurunka iyo ka shaqeeyo qurunkaasu ku dhex jiraa nadaafadaa dhibaysa iyo wanaaggii iyo islaamnimadii iyo khayrkii baa dhibaya sidaa darteed bu marka waxaan xun inuu ka soo dhexbaxa uusan rabinoo sida doorshaanka xaarka ugu jiro kale qabyaaladda ugu dhex jiro doonaya marka lama ogola nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiid kaleo imaam axmed iyo tirmidi abu daawud iyo nasaa'i ay warinaya sanadkiisuna uu saxiix yahay xadiid ubay ibni kacbin wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa ra'aytum arajula yatacazaa bicazaa'i aljaahiliya faaciduuhu bihani abiihi walaa takanuhu haddaad aragtaan mid yani jaahiligii waxay ku dhaqmi jireen yaa reer hebelahey iyo waa waray odhanay haddaa aragtaan qofkaasoo kale haddii aad aragtaan faaciduuhu bihani abiihi aabbihii dakarkiisa qaniinsiya oo waxaad tidhaahdaa xudda hana abiika dheh aabbaha dakarkiisii qaniin dheh maarata buuriyadii aabbaha qaniin walaa takanu buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam xataa kunyaha u samayninin tasriixiya bahalkaa magaciisa inta sheegtaan af maaratay qaniin dhaha aabbaha alaabtiisa qaniin dhaha buu leeyahay yani saasoo kale kunyaha xataa u samayninin marka halkaas ayuu nabigeenna gaarsiiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama miisaanka islaamka ou leeyahay waxa way ilaahay baa noo sheegay ina akramakum cind allahi atqaakum dadku masina waa kala sarreeyaan laakiin qabiil laguma kala sarreeyo iyo qabyaalad iyo nasab laguma kala sarreeyo waxaa lagu kala sarreeya waa maxay waa miisaanka ilaahay waa taqwada wey ina akramakum cind allahi atqaakum xadii imaam lbukhaari uu warina xadii abi hurayra ayaa wuxuu leeyahay nabigaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ayu nnaasi akram dadka yaa ugu qiimo badan oo ugu fiican ayay carab yani saxaabadii ama dad markaa islaamkooda ku cusub ayaa weydiiyey markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam akramuhum cinda allaahi atqaahum alla agtii kan ugu qiimaha badan waa midka ugu taqwada badan wey markaasay dhaheen laysa can hada nasaluk taa maaha waxaan ku weydiinayno yani taa kuma aanan weydiinina yidhahdeen nebiga ayagoon jawaab uusan ka sugin ayuu haddana wuxuu yidhi faakramu nnaasi yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillaahi ibnu khaliilillaah dadka midka ugu qiimaha badan waa nabiyulaahi yuusuf maxaa yeele isagu nebi buu ahaa aabbihii nebi buu ahaayo waa yacquub awowgii nebi buu ahaayo waa isxaaq awowgiisna waa khaliiluraxmaan oo nabiyulaahi ibraahiima dadka isagaa ugu qiimo badan buu markaasay dhaheen laysa can hada nasaluk maaha taa waxaan ku weydiinayna markaasuu nebigu u soo noqdou yidhi facan macaadini alcarabi tas'aluunii ma waxaa rabtaan usuusha iyo qabiilka ay carab kale leedahay baad i weydiinaysaan miya markaasay dhaheen haa ayadaan ku su'aalayna noo kala sheeg qabiilkee ugu fiican qabaa'ilkiye ugu fiican markaasuu nebigu u soo gaabiyoo yidhi fakhiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faqhu markaad jaahiliga ku jirteen qabiilkii ugu khayrka badnaa dadka ugu wanaagsanaa oo dadka ay ammaanka ka heli jireen dadka aan leyn jirin masaakiinta u gargaari jiray yani martida qiimayn jiray jiiraanka qiimo agtiisa oo ku lahaa dhaqanka fiican dadkii lahaa markay jaahiliga ahaayeen markii lasoo islaamana ayagaa ugu khayr badan buu yidhi hadday diinka fahmaan waa taa weeyaan marka qiimaha waxaa loo jeedaa ay dadka ku kala qiimo badan yihiin waxa weeyaan waa taqwada ilaahay miisaanka ilaahay kaa weeyaan waxyaale dhaqan hadda soomaalida ay dhaqan ka dhigataa jirto oo xun nimayow aad ha la iskaga ilaaliyo dadkan aan la degannahay dad badanoo muslimiina ka wada buuxo soomaalida waxaa moodaa ayagu inay cadcad yihiin dadkaan waxay yidhahdeen madowga badee madow adu ma caddahay ma nin cad baa tahay markaa madow leedahay macadid adiga laftaada maxaa u tanqiisinaysaa waa calaa sabiili tanqiis u leeyahay marka waa khalad waa in la yidhaahdo yani magaca dadka magaca u leeyahay ku dhaha marka iyada lafteeda waxay ka mid tahay liidnimadii qofka oo la liidaya bay ka mid tahay weyaan arintaas marka ilaahay subxaana wa tacaala akhlaaqda fiicanoo lagu kala sarreeyo inay tan tahay buu noo sheega weyaan yaa ayuha annaasu dadow inaa annagaa khalaqnaakum idin abuurnay min dakarin wa unha lab iyo dhadig mid lab iyo mid dhadiga ayaan xaggiisa idinka abuurnay wajacalnaakum waxaanu idinka yeelnay shucuuban shacbiyaala baan idinka yeelnay wa qabaa'ila qabiilooyin baan idinka yeelnay litacaarafuu inaad isgarataan marka qabiilka qofka inuu sheegto ou yidhaahdo aniga reer hebel baan ahay ceeb kuma jirto maxaa yeele waa nasabkaagii wey reer hebelaana reer hebelaan ka sii ahay wax ceebow ku jira malaha waxa la diidaya waa qabyaaladda wa marka annaga ma kala farqinno qabyaalad iyo qabiil lama kala yaqaan qabiilka waa ogolyaha islaamka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu jihaadka gelayo qabiil qabiil buu raayada ugu dhiibi jiray nin walba calanka inta loo dhiibaa la leeyahay reer bani fulaan xaggay ka dagaalamayaan reer bani fulaan xaggay ka dagaalamayaan baa la siin jiray saxaabada laftooda qabiilkooda ku abtirsado abu hurayra waxaa la yidhaha abu hurayra dowsi baa la yidhaahdaa dows waa qabiil waa waa u nisbo sheegtay waxaa la yidhaahdaa yani abu dar alkhifaari baa la odhanaya abu dar alkhifaari waa qabiilkiisa lagu nisbaynaya nabigeenna la yidhaahdaa annabiy haashimiy alqurashiyu baa la yidhaahdaa reer bani haashim weeye reer quraysh buu ka sii yahay marka qofka inuu reer hebel baana ha yidhaahda maaha waxa la diidayo waxa la diidaya waxa weeye qabyaaladda aad wax ku dhibayso ood ku xumaynayso weeye ma ahan qabiilka waxa la diidayo maxaa yeele qabiilka ilaahay baa noo sheegay subxaana wa tacaala weeye wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila idinka yeelnay litacaarafuu inaad isgarataanaan idinkaga yeelnay ina akramakum idinka kiinna idinkugu qiimaha badan cinda allaahi alla agtii adqaakum kiinna idinkugu taqwada badan alla ka cabsiga badan weeye ina allaha alle caliimun allihii cilmi la weeye shay walba kulligii og oo khabiirun haddana gun ogoo shay addoommadiisa guntooda hoose ka warqabo weeye qaalat alacraabu aamanna qul lam tu'minuu walaakin quuluu aslamna qaalat alacraabu reebaadiyihii waxay yidhaahdeen oo carabta ka mid ahaa aamannaa ilaahay baan rumaynay qul waxaa tidhaa nabiyulaahi muxamadow lam tu'minuu ma eednan rumaynin iimaan dhaba lama eednan imaan walaakinse quuluu iraahda aslamnaa waan hogaansannay iraahda aamannaa ha dhihinine aslamnaa iraahda wlammaa yadkhul liimaanu iimaankii weli ma uusan gelin fii quluubikum laabihiinna dhexdooda ma uusan gelin marka hadhihinina aamanna wain tuiicu llaha alla haddaa aeecdaan warasuulahu rasuulkiisa aad ateecdaan laa yalidkum allah idinka nusqaamin maayo min acmaalikum acmaasha aad samaysateenoo khayrka ah shayan waxba sawaabteeda idinka nusqaamin maayo ayadoo kaamiloo idin siinu ina allaha alleh hafuurun allihii dembidhaaf badan weeye raxiimun haddana naxariisto addoommadiisa u naxariisto weeye aayaddan yacni waxa weeye laba macno bay mufasiriintu ku fasiraan maxay tahay dadkan iimaankana loo diiday islaamnimadana loo ogolaaday laba macno un baanu ka soo qaadanaynaa oo mufasiriintu ay ku fasiraan macnaha koobaad waxa weeye imaamu albukhaari waman tabicahu min alculamaa'i ayaa ku fasiraayo waxaa loo jeedaa iimaankan dadkan loo diiday waxa weeye waa iimaanka sharciga oo saxiixa ah iimaankii saxiixa ahae sharciga ah ayaa loo diiday islaamnimada loo sugayoo aslamnaa la leeyahayna waxaa loo jeedaa islaamnimadaa la sugay waxaa loo jeedaa waa alislaamka luawiga baa loo jeedaa alislaamu luawiyu baa la yidhaahdaa oo ah alistislaamu waalinqiyaadu biljawaarixi duuna alqalbi yacni hogaansanka daahirka ah oo carabkana islaamka ay kaga dhawaaqaan daahirkiina muslimiinta ay ka tirsan yihiin laakiin qalbiga aanan ahayn kaasaa loo jeeda marka ilaahay wuu yaqaanaa addoommadiisa wuu garani macnahaasna kuwa loo jeedo waa kuwa munaafiqiinta aha loo jeedaa macnahaasay ku fasirayaan munaafiqiinta daahirka islaamka muslimiinta ay ka mid yihiin islaam bay daahirsanayaan muslimiintiibay ka mid yihiin laakiin xagga qalbiga kufaaray ka yihiin macnahaas marka waxa weeye reebaadiyahaas munaafiqiinta ah ayaa waxay yidhaahdeen aamanna ilaahay baan rumaynay markaasaa la yidhi lam tu'minuu ma ednan rumaynin walaakin quuluu aslamna islaamkaas daahirkaa waa hogaansanay dhaha macnaha koobaad waa macnahaas wey macnaha labaad waxaa ku fasirayo a'immo aad u tiro badan ayaa ku fasirayso sida cabdulahi bni cabaas ibraahim annakhaci qataadat bni dacaama ibnu jariir itabarina macnahaas dambe u dooranaya in la yidhaahdo iimaanka yacni loo diidan yahay waa waxa weeye waa nafyu kamaali liimaan iimaan dhammaystiran aan leenahay ayaa loo diidan yahay islaamnimada loo sugayana waa islaamkii yani maaragtay islaamnimadiiba loo sugaya waxaa la leeyahay iimaan kaamil ah oo dhammaystiran ma ednan gaarin mar dhowbaad soo islaamteen weli iimaanka qalbigiinnii ma uunan ku degin laakiin muslimiin baa tihiin sidaa darteed darajo ednan lahayn ha sheeganina dadkaa marka waxaa loo jeedaahi ma aha dad munaafiqiin ahe waa dad muslimiin ah laakiin darajo aysan lahayn ay sheegteen canaana looga dhigayaa laleeyahay iimaankii kaamilkaa ma ednan gaarine muslimiin baa tihiine muslimiinaan nahay dhaha labadaa macnoba mufasiriintu ay ku fasiraan waana laba macnoo wanaagsan weeyaan qaalat ilacraabu reebaadiyihii waxay yidhaahdeen aamannaa ilaahay baan rumaynay oo mu'miniinaan nahay qul waxaa tira nabiyulaahi muxamedoo adoo hadalkaa ka jawaabayo lam tu'minuu ma ednan rumaynin walaakinse quuluu iraahda aslamna waanu hoggaansanay dhaha hadday munaafiqiintii tahay iyo hadday muslimiintii aan darajatuliimaan kaamila gaarinba walammaa yadkhul iliimaanu iimaankii ma uunan gelin weli fii quluubikum laabihiinna ma uusan gelin laakiin muslimiinta waa la rajaynaya inuu iimaanka qalbigooda bashaashatuliimaan ay dhehdo waa la rajaynaya wey wain tutiicu allaha allah haddii aad ateecdaan ood amarkiisa yani u hoggaansantaan wuxuu idin fara aad qaadataan wuxuu idinka reeba aad ka hartaan wa rasuulahu rasuulkiisana aad ateecdaan laa yalidkum allah nusqaamin maayo min acmaalikum acmaashiinna shay-an waxba ka nusqaamin maayo wixii aad samaysateen sawaabteedu kaamila buu idin siinaya allah waa idiin dhammaystiri wey waa aayadda wamaa alatnaahu min camalihi min shayin oo kale weeyaan bay la mid tahay marka idinka nusqaamin mayno waa idiin kaamil yeelaynaa wey ina allaha alleh hafuurun allihii dembidhaaf badan wey raxiimun haddana naxariista wey haddaba iimaanka ay sheegteen oo layidhi darajadaas ma ednan gaarin dadka mu'miniinta dhabta ahi waa kuwe inama almu'minuuna mu'miniinta dhabta ahi waxa weeye un aladiina kuwii aamanuu rumeeyey billaahi allah rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey uma markay rumeeyeenna lam yartaabuu aanan shakinin shaki marna uusan qalbigooda soo gelin weeyan haddana wajaahaduu jihaaday oo dagaalamay biamwaalihim xoolahooda ku dagaalamay wa anfusihim naftoodii ku dagaalamay nafafyaalkoodii fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa yani maaragtay ku dagaalamay weeyaan fii sabiili illaahi macnaha litakuuna kalimatullahi iyo alculya kelimadda alle inay kor noqoto darteed u dagaalamay maalkoodii ku bixiyey naftoodina sidaa ku waayey ku dagaalamay wey ulaa'ika dadkaasi hum ayaga assaadiquuna kuwa runta sheegay fii qowlihim aamanna hadalka ay aamanaa yidhaahdaan kuwa runta ka sheegay waa kuwaasi weeyaan aayaddan saddex sifaba muminiinta ilaahay ugu sheegay subxaana wa tacaala ta koobaad waxaa weeye altasdiiqu aljaazimu biاllahi wa rasuulihi yacni rumayn dhab ah oo allah iyo rasuulkiisa la rumeeyo tan labaad waxa weeye cadamu shaki walirtiyaab wax shakiyo iimaankooda galay lama arko weeye tan saddexaadna waxa weeye aljihaadu binnafsi waalmaal nafta iyo maalka oy cadowgii kufaarta kula dagaalamayn baa loo jeedaa wey dadkaas waa dadka iimaankooda runta ka sheegay laakiin idinka ma ahan acraabtiinna weeye inama almu'minuuna mu'miniintu un waxa weeye aladiina kuwii aamanuu billaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rasuulkiisa rumeeyey uma markaa kabacdina lam yartaabuu aanan shakininoo qalbigooda marna iimaankooda wax shakiya uusan gelin wajaahaduu dagaalamay biamwaalihim maalkooda iyo wa anfusihimba fii sabiilillahi alla jidkiisa kelimada alla bas inay kor noqotay u dagaalamayaan arad kale u dagaalamayaan ma jiro ulaaika kuwaasi hum ayaga asaadiquuna kuwa runta sheegay fii qowlihim aamanaa hadalka ay yidhaahdeen kuwa ka run sheega weeyaan قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم قل وحتى نبي الله محمد أتعلمون الله الله مياد بريسا بدينكم أي بإيمانكم إيمانكين مياد إلهي بريسا markaad leedihiin aamanna ma ilaahay baad iimaankiinna qalbiga wuxuu ku jira u sheegaysaa wallaahu allahna yaclamu allaha og ou yahay maa fi samaawaati samadaha dhexdooda waxa ku sugan wamaa fi lardi dhulka dhexdiisa waxa ku sugan allah cilmiga kule ou yahay miyaa idinka hada diinkiinni baraysa waa idinka ogyahay qalbigiinnu ilahay ka warqabaa weye wallaahu alleh caliimun allihii og weye bikulli shayin shay kasta kulligiibuu og yahayo laa takhfaa calayhi midqaalu daratin fi samaawaati walaa fi lard samaawaadkii ardada wax qadarka dara oo asqaru shay ah shay kan ugu yara ilaahay kama qarsoono subxaana wa tacaala weeyaan marka qul atucallimuuna allaha bidiinikum diinka halkan waxaa loo jeedaa waa bimacna aliimaan diinkan hadda loo jeedo waa iimaankiinii wey sababta yani markii nabilaahi muxamed oo xadiikii jibriil oo u yimidoo baray oo weydiiyo yidhi islaamka iiga waran oo uga waramay nebiga iimaanka iiga waran oo uga waramay ixsaanka iiga waran markuu uga waramay wuxuu nebigu markuu jibriil tegey wuxuu yidhi haadaa jibriilu yucallimukum diinakum waa jibriil oo diinkiinni iyo iimaankiinni idin barayo bimacnaa iimaanakum idin barayo weyaan marka diinkan iimaanka loo jeeda markay yidhaahdeen yani maaragtay muminiinaan nahay allah baa qalbigiinna ka warqabaa laleeyahay allamaa u sheegaysaan wey qul waxaa tidhi atucallimuuna allah alla miyaad baraysaan ood u ogeysiinaysaan ood u sheegaysaan bidiinikum iimaankiinna miyaad u sheegaysaan wallaahu ayadoo wallaahu allahna yaclamu alla og ow yahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi samadahay ardada dhexdooda waxa ku sugan oo makhluuqaad oo dhan oo ka warqabo wallaahu alle caliimun allihii og wey bikulli shayin shay kasta kulligii alla og wey markaa leedihiin aamanna nooc taskiya ku jirta wey marka hays ammaanina wey falaa tusakuu anfusakum huwa aclam biman ittaqa taasoo kale bay la mid tahay weyaan ymunuuna calayka an aslamuu ymunuuna way kugu galladaysanayaan yamunuuna calayka adiga ayay kugu galladaysanayaan nabiyulaahi muxamedo an aslamuu bian aslamuu inay islaameen ayay adiga kugu galladaysanayaan reebaadiyihii wey qul waxaad tidhaahdaa adoo u jawaabayo manigooda ka jawaabayo laa tamunuu calaya islaamakum laa tamunuu ha igu galladaysanina calaya aniga islaamakum islaamnimadiinni aniga ha igu galladaysanina bal iska dhaafina ani ugu galladaysataan allaahu allah baa yamunu galladayanayo calaykum idinka dushiinna idinku galladaysanayo an hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniyey liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegayo fii qowlikum aamanna aad tidhaahdeen kuwa ku run sheegaya haddaad tidhaahdeen haddaad tihiin allah baa subxaanahu watacaala manna idinku leh hadalkaa ku dheh baa la leeyahy lanna yani waxay yidhahdeen reebaadiyaha oo acraabta ah qolooyin ka mida intay nebiga u yimaadaan markuu ilaahay guushiisiiyo quraysh uu ka adkaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay dhihi jireen yani nabi maxamedow waanu ku soo raacnay waan annaga dadkii o dhan baanu kuu keennay addoommadii iyo kulli waa kuu nimid annaguna intaan jaahiliga ahayn kulama aanan dagaalamin reer bani fulaan iyo reer bani fulaan waa kula dirireen annaguna mu'miniinaan nahay waxaasay yidhaahdeen markaasaa la maanaa islaamnimadiinna igu galladaysanaysa islaamnimada aday wax kuu tariya nebiga waxaad u tartay ma aha calayhi salaatu wasalaam weeye yamunuuna calayka adiga ayay kugu galladaysanayaan dushaada an aslamuu bian aslamuu inay islaameen oo muslimiinaan nahay bayba gallad kaaga dhiganaya qul waxaad tidha laa tamunuu calaya aniga ha igu galladaysanina islaamakum islaamnimadiinna aniga waxa ii tarteen lama arko idinka naftiinna wax u tar islaamnimada nafcigeeda adiga uma kuu soo noqon oo aakhara cadaabka ilaahay kaga badbaadaya weeyaan bal illaahu allah baa bal iska dhaaf inaa aniga yani ugu galladaysataan allaahu allah baa yamunu galladaysan calaykum dushiinna idinku galladaysanay muxuu idinku galladaysani an hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniyey allah liliimaani iimaanka idinku hanuuniyey rabbi idinku galladaysani in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay walidaalika saxaabada ridwaanulahi calayhim aswatu xunayn markii uu nabiga yani uu ku duulay yani mushrikiintii uu ka adkaaday oo khanaa'imkii uu qaybiyey ree ansaar arrintii way ka xanaaqeen quraysh dadkooda mardhow soo islaamay tulaqada ahaabuu nebiga xoolo siiyey si islaamnimada loogu soo dumo markaasay yani markay arintii arrinta ka hinaaseen xoogaa ka xumaadeen buu nebiga gooniha laigu kulmiyey yidhi ansaar markaasuu la hadlay marka hadallada ku yidhi waxaa ka mid ahaa yaa macshar alansaar alam ajidkum dullaala fahadaakum allahu bi nabigeenna ku galladaysanaya idinkoo baadiyoo dhunsan soo idiinma imaan idinma helin oo ilaahay sababtayda uu idinku hanuuniyey wa kuntum mutafariqiina faallafakum allahu bi dad kala tagsanoo islaayo oo dagaalamaad ahaydeen aniga sababteeda uu ilahay iskugu kiinkeenay oo mid iskaga kiindhigay weyaan wa kuntum caadatan faakhnaakum allahu bi fuqaraad ahaydeen intaanan idiin imaan allahna markaan idiin imid buu xoolo idin siiyo aqhniye aad noqoteen marka waxa weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim kelimad kasta markuu nebigu adigu yidhaahdo waxay dhihi jireen allahu warasuuluhu aman allah iyo rasuulkiisa gallad iyo ammaan leh ayay ohan jireen weyan marka diinkooda iyo islaamnimaduu rabbi ku hanuuniyey inuu ilaahay leeyahay bay garanayeen weyan in kuntum saadiqiina haddaatiin kuwa run sheegayo oo aad qowlkiinna aamanna aad tidhaahdeen haddaad ku run sheegaysaan allah ayaa manna idinku leh weyan in allaha alle yaclamu wuu og yahay hayba samaawaati waalardi samadaha iyo ardada waxa ku maqan allah cilmibuu u leeyahay weyan wallaahu alle basiirun allihii arka weye bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan allah cilmibuu u leeyahay waa arkaa wuu ka warqaba sawaau minkum man asara alqawla waman jahara bih waman huwa mustakfin bileyli wasaaribun binnahaar waa idin og yahay waana idin abaalmarinaya weyan hada wbillahi towfiiq sal allah waslm cala nabiyina maxamed